barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa jimci bisha januari waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudiyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah weligaa intuu jacayl ku hogaamiyey oo uu ku fariisiiyey reer duleedkiis dameer afkiisa ma qabsatay waxaad isweydiinaysaan dameer iyo duleedka reerka maxaa isu keenay laakiin sheekadani ninkay ku dhacday ayaaba jooga oo isu kaaya qabadsiinaya goorbad curabay ahayd guri duleedkii baanu soo fadhiisanay dameer baa caasha dhulka ku haya dameerku gudcurku ekayo dameer madowba afkiisii caddaabaa baa waxaanu moodnay koob reerku kaga kacay meesha dabadeedna afkii baan ku dhegay waa nagu booday
talow caashe ninkaa maxaa meesha fadhiisiiyey waxaan filayaa jacaylku meel walbuu kaa ridi- kaa ridayaaye ha- haasaawe gud ayaaba dad badani malaha ay rabaan in loo fasiro oo ninkaasi uu habeenkaas uga baxay laakiin caashay goormaa kugu dambaysay buraanburkii abaayo isowj macaan baarag lagu sabtahaa hadhiicin iyo soo dhowow baarag lagu dhahaa markuu seexanaayo sanqaadhala ayaraa gaalas qabowbaa biyaha loogu soo shubaa waaw dhinacii heesahana ayaanan ka tegin maxaan maanta u haynaa oo jimcaha ismaaciil oo dhegaystayaasha
hadimadaadan hadimadaadan la harsan waayo la harsan waayo jacayl alla ilahe waa maxamed suleymaan tufeec oo welibana ku xigay dee koob qabow baa la siiyaa ragga qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada ma- maanta marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
kulanka midowda afrika ee ka dhacaya caasimada dalka ethoobiya ee adis ababa ayuu dalka burundi mar kale ka sheegay inaanay ogolaan doonin ciidamo nabad ilaaliyaala oo ka socda midowda afrika in ay tagaan wadanka burundi maalintii khamiista ayaa isbahaysiga mucaaradka ee ugu weyna dalka burundi waxa uu uga digay midowda afrika iyo beesha caalamka inay ciidamo nabad ilaaliyaal ah u diraan dalkaasi burundi hogaamiyaha mucaaradka ee ugu weyn dalkaasi leonarda niangoma ayaa sheegay in haddii ay beesha caalamka ku guuldaraysato in ay taageero ama taageero u fidiso dadka reer burundi ay horseedi doonto inay dib u abuurmaan kooxihii fallaagada suuqyada saamiyada ee qaaradda eeshiya ayaa sare u kac sameeyey maanta oo jimco ah kadib markii bangiga dhexe ee dalka jabaan uu si lama filaana ugu dhawaaqay siyaasad wax lagaga dhimayo heerka dulsaarka jabaan ayaa ah dalka saddexaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan suuqyada saamileyda ee ku yaala sydney singabore iyo manila ayaa muujiyey korukac gaadhaya ilaa laba boqolkiiba
mar kale duhur wanaagsan ismaaciilow n kolleyba haddaad aroosida aada uga qeybgeli jirtay ama aad mar uu malxiis soo noqotay Hay.
waxaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inaad usoo joogtay inta badan waxaa jira gabdho n xaafadaha iska jooga oo marka aroosyada la tago buraanburada tiri ama la yidhaahdo eh, maalin heblaayo waxaa la aroosayaa hebel ama hebel waa aroosaya marka la yidhaahdo waxay isku soo aadiyaan buraanburo qurux badan oo laakiin hadda tii way soo gudubtay haye xarumaa loo samaystay meelo gaar ah meelo gaara loo samaystay oo laga helayo.
oo haddii een, la rabo in arooskaasi la shido ama xoogaa yaroo dhaqaalaha isku tuhmayso xaruntaasaad tegaysaa waxaad leedahay wiilkana waa ismaaciil xuseen farjar gabadhana waa heblaaye hebel marka waxaa la rabaa inaad shidaan haddee sidee baa lagu garanaya haddaba kaan doonayay iyo ma garanaysa le markii hore inaan la garanayo baa ma garanaysa ammaan iyo wax isu geegeyn jirtay maya waxaa jira kuwaan dhicayna way jiraan horta oo mar walba waad- wa- waad dhegaysatay malaha heesaha marka la rabo in ismaaciil loogu heesana magacaaga lagu daraa marka caasha la rabana caashaa lagu daraya marka waxa weeye heesi buraamburka inuu sii diyaarsan yahay meelo gaarunba laga bedelaya kolleyba waxaa la hubaa in buraanburada lagu tiriyo ay noqonayaan kuwo markaasi adiga ku anfacaya dee anigu mid baan horta buraambur marka la yidhaahdo qaar baa jira iminka xiliyadan casriga xitaa aad ula jaan qaada den midaan meelaha ka maqlaa een, dhiigaa ikacay ikacay dhiigaa ikacay taasi taasi waa waa waxay ka sa- waa mid guud oo waa marka qofka dhiigga ay kacay goormay timaada mataqaan Eh.
marka lagu ammaano haye oo wax al- ammaantii oo wax dhammaan alla wixii aad jecleydna ammaantaasi lagu soo daro markaasaa iska soo boodaysa adoon isaba ogeyn marka farduus ibraahim jaamac waa gabar ka tirsan xarunta la yidhaahdo bulshakaab waxay ku taallaa xaruntaasi magaalada laascaanood farduus waxay aroosyada ka qaadaa buraanburo ay si weyn u jecel yihiin een, dadka kolleyba kasoo qayb gala aroosyada waryaheena v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa waraysi la yeeshay
waa xarunta ladho bulshakaab waxay ka tirsantahay magaalada laascaanood waxaa lagu qabtaa aroosyada xafladaha meherka iyo xafladaha kale ee bulshada u gaarka aba waxay taasusi dherkeegii loo sameynayo cilaankii loo saarayo taashkii arooska loo xidhayo taashkii meherka buraanburadii iyo wax kaloo lamid farduus ibraahim waxa ay si weyn caan ugu tahay buraanburada iyo madadaalinta aroosyada si weyn ayay dhallinyarada gobolka u jecel yihiin marka ay joogto arooska haddaan kaaga sheekeeyo waxaan qaadaa buraanburka ciyaar soomaaliyeedka oo ciyaarteenii soomaalida ee la yaqaanay hore loo yaqaanay amase hoobayda amase jaandheerta amase ciyaarta ceerigaabada la dhaho buraanburadii oo ka socda dhinac walba metelaya qabiilkii gabadha qabiilkii wiilka wiilkii iyo gabadhii dhinac walba waanu ka waxaynaa sidee baad u madadaalisaa dadka een, aroosanaya wiilka iyo gabadha dhallinyarada markaad wiilka oo kale een, reerka oo kale maxaa ka mida waxyaabaha aad een, een, aad halkaasi sida weyn oga tirsideed habeenkaas fa- xafladaasi ay noqoto mid si weyn loo xusuusto waxaa ka mid a marka horeysa buraanburka horta waxaan ku bilaabaa alla kacabsigan ku bilaabaa bisinkaan u qabtaa anoo sida tan hadeer kuuba bilaabaya ayobale yobale yobaley haddaba awaalu bismillaahi arraxmaani raxiim bisinka ku bilaaba shaydaan habaydade malaa'igta daakiraysaa soo degte bisin waxaan lagu bilaabay nin baraka male birweeyaan oo islaamku badbaadiya oo waanu baranay rabow baaska naga xijaab inina minku daraye beyno aqbalo kusii daraa iyadoo steb steb ay u socoto marba meel ay ka bilaabmayso wiilkii iyo gabadhii aan ammaanayo xafladii aan ammaanayo hooyadii labadii hooyo aan isbarayo isku keenayo inankii iyo inantii aan xidhiirka ka dhexeeya ama waxa isla soo mareen ama waxa u dambeeya aan fahansiinayo saasoo kale aan ka bilaaba marka tan markaan ku xejinayo kolley boorigaraamka ay marka hore ay soo mareen dadku waxay dhahan waa la isjeclaada jacayl baa laga bilaabaa marka jacaylkaasuna ay soo mareen baan ka bilaabaa anoo sida tan leh ayobale yobale yobaley haddaba jacaylka dhisteen jacaylkaada baabusheen jacaylka dad baan aqoono indhaha ka rida ininkuwa taqaanin oo waad istaahishaan war lagama dumaalo mar waadaad istoorateen qumayo kuma qaado qoyskaaga lama hantiyo taas haddaan kasii socdo waxaa jirta maraan gabadha aan waxu sheegayo sida marka aan cabirayo hadeer aan is arko qoys is- ishaya amase isfahan la-aantu meeshuu ka jiro amase marwo gabadh marka uu ninkeeda u yimaado iyadoo isagoo maanta o dhan usoo shaqaynayay ay hadha ku kululaanayso oo ay xaafadda lagaga kulul yahay markaasoo kalena sida tan baan dhahaa hadda ama faadumo oo kale inanta magaceeda markaan magacun kusoo qabsado ayobale yobale yobale haddaba faadumay faadumay wan ku waaniye waanadayda maqal naweel qaradag iyo caloolba wax lagu qabtaa haddaad ka xumaato xaal baan ku siinayaa nagu gabooba ninkii guuxa lagu badshaa nagu gabooba ninkii gogosha lagu cunaa abbaayo isowj macaan baa rag lagu sabtaha hadhicin iyo soo dhowow baa rag lagu dhahaa markuu seexanayo sanqaadhala ayara gaalaas qabowbaa biyaha loogu soo shubaa nayahan layni odhanin waa duula iyo dabdhiga faadumay layna odhanin daahooda lama qabsado haddana waxaad u gashaa een, wiilkii oo kale wiilkii baan u galaa markaan wiilkii aan u ammaanayo kare amase qoyskiisaan ammaanayo wiilkii markaan kasoo bilaabayo ee reerkoodii een aan kasoo bilaab waxaan dhahayaa ayobale yobale yobale haddaba soodohdii way gabayde geeraar waxay ku tiri cabdi anaa dhalayo qalbigan ka daawada habeenkiiyanoo hurdaalay horkeenaya oo howsha gurigay gabadhan baan halmaamaya aniga lay raaci reerka inaan dhisa ruga rugeeyaye raaskooda muujiya rabbi u tuugayo raaskooda muujiya faadumay lagu raaci wiilkayga raaxadii cabdikariin olol v o a magaalada laascanood waxaan aad uga helay siday garta ugu dhigtay gabadhiina saasaa lagaa rabaa sododiiy sidaasaa lagaa rabaa sododiina wiilkii bay la hadlaysaa marna gabadhii bay la hadlaysaa wiilkayga daalgu raaciyey raaxadiisa bay leedahay laakiin waxaan aad uga helay meesha ay leedahay naawuu gaboobaa ninkii gogosha lagu cunaa ismaaciilow malaha adigu weli maad gaarine ninka gogosha lagu cuno iyo kan kale markay kugu soo socdaan waad kala sheegi kartaa casheen waxaan horta inantani aad bay ragga ugu hiilisay ay marka haddii hablu inay wax badan ka ka dhugtaan laakiin ah, garta way qaaday oo dhinacii gabdhahana way ka hadashay dhinacii wiilashay ka hadashay Ay, oo laakiin- dhinacii sodohdii bay ka hadashay laakiin weli sodonkii ma maqal Adigu- sodonka kaalenba kuma leh adigu laakiin taa dambu ka daa inta inta intaa hore hadalka u daa farduus ibraahim jaamac aad bay u mahadsan tahay iyo sidoo kale wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol aad baan kolley runtii uga helay ismaaciilow dad fara badan oo dhi- barnaamijkan dhegaysanayn waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan talow xaggee u martaan gabadhaas absolut waxaana xiliyadan dambe jira kooxo dhaqan ay oo deegaano badan oo soomaalida kusoo batay waa gartay oo tusaale ahaan haddii hargeyso kale marka kasoo qaado waxaa jira kooxo aad u tiro badan oo dhaqanka ciyaara oo dhalinyaro yaryar oo qurux badan oo laga yaabo inay aroorti jaamacada soo dhigtaan ama iskuullada soo dhigtaan gelinka dambe baa laga yaabaa inay isu yimaadaan iska ciyaaraan een, heesi hore isbaraan hadeer hurro walanwalo oo hadraawi ay walaal yihiin oo kale xasuustaa oo kale dhalinyarada qaarkood tababari jiray markaa heesii hore iyo marka aroosyadana ma ka qaadaan aroosyada oo mise waa loo ballansadaa absolutely aroosyadii bay tegayaan arooskii baa arooskii baa soo dalbanaya wax laga dhaqaale inay xitaa sameeyaan oo wax laga arooskii inuu soo dalbado lacag bixiyo wax laga marka marka xafladii iyagoo xaafadahii waaweyn iska jooga oo iska sheekaysanao ciyaal xaafada iska hay aroosyadiina ay lacag ka soo qaadanayaan Dhinaca intay kale- kasoo boodaan taa waxaa kasii daran wax laga yaaba xafladaha inaan la furin ilaa koox dhaqankaa loo yeedho mooyaane waaw waxay ka mid noqotay marka deegaano badan bayna ka jirtaa iminka dhaantadii hadeer jigjigoo kale muqdisho oo kale waxaad arkaysaa dhaantooyinka oo kale deegaano badan bay aada ugu faaftay marka haatan dhalinyaradu kooxo kooxo ayay isu abaabushay aad iyo aad Een, cashay bal gu- ciyaar gud
ciyaar Ama- gud haasawe gud ereyada maxaa kaaga baxay ereyadaas ismaaciil horta way iga waaweyn yihiin adaa laakiin ii fasiri waaweyn.
doona haasaawagud marka la yidhaahdo malaha waa marka een, laga dhuumanaya reerka meelaha laisla aado banaanka la fariisto laleeyahay een, gabadhiina ay xishoonayso wiilkiina uu xishoonayo welina aan lasoo diyaar garoobin saasaan u qaatay Een, markan magaalada la aan soo joogo yaro dhaweey haye dhinaca magaalada kaabadaha la fadhiisan jiray ama geed hoostooda muddo intaan dee telefoonada iyo Waa gartay.
facebook iyo waxyaabaha soo oo dayixiina korka kaga saagay dayaxiina korkaaga taagan yahay meelahaasaa la tegi jiray haye dhinaca miyiga waxaa jiri jiray berigii hore habeenkii waxaa la samayn jiray ciyaar gud waxa la yidhahdo meelaha lagu ciyaari jiro hablaana sacab intay maqlaan bay habeenkii soo dhuuman jiray halkaas la iska heli waa halkay ku baxda maxaa sacabka habeenkii loo tumaa hadday si xeelad ku Xeelad ku jirin jirin.
waa gartay Een, waxaa jira haasaawe gud oo kale ama ninku inanta gurigooda een, marka dee la tegista waynagii naqaanay dadka in badan waxa laga inay fahmaan dhinaca miyiga jooga inanta waa lala tegi jiroo kale oo lala baxsada ha walaala baxsaday ah masaafan waa la yidhahdaa masaafo haye inantii waxaa laga yaabaa inuu ninku intuu so- yimaado habeenkii inuu gurigooda ee, dee duleedkiisa ama dee xagga dambe soo fadhiisto waa gartay habeen oo dhan inantaa uu sugo waa gartay marka mid ka mid a dhalinyarada ay sheekooyinkaasi ku dhaceen oo welibana u abtirinaya nooca haasawegudka iyo xilliyada la tago iyo si u kala wanaagsan kala yihiin.
dhigdhigaya soo ma?
uu kala dhigdhigaya waa gartay ayaa ayaa barnaamijkan ku wareysanay waa maxamuud jaamac warsame isagoo hore miyiga ugu noolaa laftigiisayba ku dhacday oo Wow.
intuu haasawegud sameeyey weliba dhacdooyin badani haye ay kala kulmeen Een, dhegeystayaasha dabcan sheekooyinka ugu soo hordhici mayno wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayuu u waramay maxamuud jaamac warsame waa wiil dhallinyaro ah oo miyiga laascanood ka yimid haatanna ka mid a ardayda wax ka barata gudaha magaalada laascanood maxamuud jaamac ayaa waxa uu ka sheekaynayaa sheekooyin qosol leh iyo waxyaabihii ku soo maray miyiga intii uu joogay beri baa waxaanu haasaawogud baa la yihahda aanu haasaawogud wada samaynay wiil aanu ilmaadeernahay in badan baanu soo soconnay adigu meel masaafo ji- dee- masaafo dheer jirta baa laga ambabaxaa een, xilligan qofka reer miyiga ama cal habeenku u tirsan yahay habeen ka mid waa inta hore waxaa la dhahayaa fiidcaaraha inta fiidcaaraha bushuclaha iyo ninkaan haasaawogudka oqon baa si soo tuuriyeeya waana dindha gudushaha ugu dambeeya is soo tuurtaa markay dhaxantu soo dhacdo Een, geela raamsigiisana uu uu rigaan noqdo Wa- indha gudushaha waxaa lagu gartaa geel raamsigiisu wuxuu noqdaa riga sida rigaanko kale waxaad moodaysaa meesha in wax ka rigaamaya indha gududshihii baanu soo tuurnay goor gudcura bay ahayd goor gudcura bay ahayd guri duleedkii baanu soo fadhiisanay dameer baa caasha dhulka ku haya dameerku gudcurku kale dameeri madow ah afkiisii cadaabaa dhu baa waxaanu moodnay koob reerku kaga kacay meesha dabadeedna afkii baan ku dhigay waa nagu booday dameerkii markuu nagu booday baan carary anigii la ninkii argagixisada ku dhacday baan ahay waa isdhigay isagiina wuu ordayo saa awr gelgelin fadhida awrka aydinkaana gelgelinta wuu eegyahay buu dhakada uga booday saa awrkaasna la kacay jabkaasaan ugu badnaa jabna ku dhaca anna dameer baan afkiis ku dhegay oo dee hawadaasaan u boodi moogta oo macal dameerkaa dhuuso iyo biqda iska waana jira isna orodka oo dib awr gelgelin fadhiya oo aydina buu dusha uga baxay isku kala oo la kacay marka miyiga qisooyinkaasaan nagaga soo dhacay waanana yaryarayn anigu markaas sideed iyo toban jir iyo meelahaasaan ahay haddeeraan badeedeeda weynaynaan labaatan iyo laba sano jira labaatan iyo laba sanaan jiraa marka miyiga xaaladaha badan baanu kala soo kulannay sidoo kale maxamuud ayaa maansooyin kaga hadlay intii uu miyiga joogay dhibaatada tahriibka wuxuuna ii sheegay dhallinyarada miyiga joogta inaysan iyagu tahriibin balse had iyo jeer ay miyiga ugu yimaadaan dad xooladoona oo iyagu ay ka tahriibeen carruurtoodii haddii aan xagga sugaanta alaabuurka murti baan qoraya qodobaan sallaxaya baaq baan diraya dhallinyaradan qurxoon ee qirarda soomaaliya u dhalatay ee ka qashaaftay ciidda iyo qawadaysa nolosha runtii waad khasaarteen oo qandalaadka dusheen haddaan qeexo hadallada oo aan qisooyinka qaarkooda soo furo quursi baad ka qoran tahay qaran meelaadan ku lahay luqadiinni hooyiyo qur-aanka iyo xadiiskii quluubtaad ka saarteen oo waxaad qadariseen oo qiimo aad u yeesheen inaad gaalka qoorta cad qareenkiisa noqotaan oo qolqol kula caweysaan taasina waa qab laga naxayo qoomamiyo ciid waxaad qiimaheenni leyseen oo qarankeeni dumiseen qax markaad u boodeen oo qolqol reer u guurteen oo qaxoontiga ku ururteen taasina waa qab laga naxayo qoomamiyo ciid waxaad qiimaheenni leyseen oo qarankeeni dumiseen markaad qastigiina siisaan bad inaad ku qabataan oo qabri aad ka dhaxshaan taasina waa qab laga naxayo qoomamiyo ciid waa inaad ku qanacdaan waddankeenna qanigaa baddu waa qabiran tahay madcanaan qolofta laga horganayo qasrigeennu leenahay adigan qushuucayn oo qalbadaadu meeri jirin qormadiina geelaa hadba qaab isaga mar oo tahriibta baadiyaha ma yaqaan dadka baadiyaha jooga dhallinyarada
haa tahriibta dhallinyaro tahriibta ee miyiga ma jirto laakiin kuwa magaalada tahriibay oo xoolo loo doonayaa noo yimaada xoolo loo raadinayo ahmi baanu u yimin wana baanu u yimin qaalmaanu yimin qaar baanu xataa qaalma u yimin geel dhaga dhuudhuuman geel axsasaanu u yimin ya oo aanu dee garanayno geel aanu magaalada ka dooranay ya oo aabbahayo jirteen aad buu geelow jecelya haa hadna dee mar hore aaba tirisay geel jacaylkii aad u qabto gabadh idin dhex marto haye odayga markuu leeyahay geela gabay uu ka mirinayo lahaa sirtiisa ka dooran guryaha saqafka dhaadheer sirtiisa geela sirtiisa baa ka dooran guryaha saqafka dhaadheer waa gabasiyaashan iyo waxaa laga rogay marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad baad u mahadsan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood bahalkii tahriibku mar hadduu ilaa geel cascas maray in loo iibiyo ahmin muxuu yidhi geel cascas baan horta geel cascas muxuu kaga duways wuxuu yidhi geel dhuudhuuban oo weliba qaar baan weliba kuwa cascas u iibin yidhi carabku ku adkeeyay marka geel cascas ma geel cascas oo Muxuu kale oo kaga duwaya ka galabnimo kale?
joogo intuu yara naaxay oo welibana uu saas isku raxo.
dhogorta saa isu raxay Ha.
Innaa lillahi indhaha lama dhamayn karaaye ereygaasi caashay fasiraad ma laha yaan xal ku qaban marka markaad geel ka hadlaysay iyo sidaad ugu qusucdo waxaan ka- ugu soo dhacda mataqaana Eh.
ninkii geel jiraa ahaa ee hadda ka horgebiye Haye.
wuxuu yidhi weynidaayoo wanaagsanida waxaase kuu haray Haye.
adoo waaroon wadba lahayn Haya. Waaw. hadal umuu dhammayn caashay maxay noo xiga dhinacii heesaha maan soo gaarna horta heesaha bal mid ka mid ah waaw codka macaan fanaanka maxamed suleymaan tubaac iyo heesta haweeya
Thank
isla tahay codka oo caleelo lagu soo hayamayo admaad naftayda haweeyaay haqab tiraysa haweeyaay admaad naftaydan haweeyaay haqab tiraysa haweeyaay hadimadaadan hadimadaadan la harsan waayo la harsan waayo jacayli heeraan la hogmayaayo aday horore jacayli heeraan la hogmayaayo aday horore
kaydkaagu waa cajiib cashay
waa marka la leeyahay war la helay aad iyo aad halkaasaa marka il laga helo biyaha markaas xaafadaho dhan way isku sheeg halkaasaa il laga helo markaas reeraho dhan u dhaantagaan may maalmaal waa gallaayimko Ah.
aad baynu ugu baxsanay may waan kaydinaya iska daa heestaasi ah, haweeye codka fanaanka maxamed suleymaan tabeec ayuu ahaa haatana dhinacii cayaaraha aan u leexanno iyo jamaal axmed cusmaan
aynu ku bilownay dhegaystayaal iyadoo uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee horyaalada qaaradda yurub ayaa sida kooxaha qaarkood ay weli u danaynayaan inay ciyaartooy la soo wareegaan naadiga chelsea waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaartooyga naadiga atletico madrid u ciyaara ee giminis jos giminis oo uruguay u dhashay ayaa naadigu waxa ay doonaysaa in ay ka mid dhigto ciyaartooyda qadka daafaca ka ciyaara ee xilli ciyaareedka naadigu si uu ugu soo biiro kadib markii naadigu ay ku guuldaraystay kal hore inay ciyaartooygaasi gegada stanford bridge ay keento wargeyska evan stardard ayaa sidaasi qoray kooxaha manchester united iyo barcelonana waxay ku dagaalamayaan ciyaartooyga daafaca naadiga b s g ugu ciyaaray markinhos waxaana labada kooxood ee wadamada ingiriiska iyo spain ka kala dhisan ay ka warqabaan in ciyaartooygaasi wadanka brazil u dhashay uusan ku faraxsanayn sii joogitaanka naadiga b s g ee dalka faransiiska sida uu wargeyska daily star qoray naadiga leicester city waxa ay doonaysaa in ay ciyaartooyga weerarka uga ciyaara naadiga c s k moscow ee wadanka ruushka axmed muuse ay keento wadanka ingiriiska iyadoo laakiin aysan doonaynin inay bixiso lacag sideed iyo toban milyan oo bound gaaraysa oo naadiga c s k moscow ay sheegtay in ciyaartooygaasi uu qiimihiisu yahay hase yeeshee claudio ranieri waxa uu rajaynayaa in labada kooxood ay heshiis ka gaaraan ciyaartooygaasi naadiga kubadda cagta c s k moscow u ciyaara ee axmed muuse chelsea waxay raadinaysaa sidoo kale in ay la soo wareegto ciyaartooyga ayman cabdinuur ee uga ciyaara difaaca naadiga valencia ee wadanka spain sida wargeyska the times uu qoray kooxda kubadda cagta barcelona ayaa waxa ay doonaysaa inay mushaharaadka u kordhiso ciyaartooydooda weerarka ka ciyaara ee lionel messi iyo neymar junior sida wargeyska a s ee dalka spain ka soo baxa uu qoray neymar ayaa la rajaynayaa in xil ciyaareedka soo socda qandaraas cusub laga saxiixo naadiga islamarkaasina la gaarsiiyo toddobaiyotobandhibiclix milyan oo lacagta yuuraha xil ciyaareedka soo socda inuu ka qaato gegada camnou stadium ee naadiga barcelona halka ciyaartooyga reer argentin ee naadiga barcelona isagoona la rajaynayo in mushaharaadkiisa la gaarsiiyo sagaal iyo soddon dhibic afar milyan oo lacagta qaaradda yurub laga isticmaalo euro sida uu qoray wargeyska es chelsea waxa ay xiriir la samaysay tababaraha xulka kubadda cagta dalka talyaaniga antoni cont si uu u leyliyo naadiga kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan marka uu soo gabagaboomo oo wakhtigii loogu talagalay in uu naadiga kubadda cagta chelsea uu sii hogaamiyo guus hindigna uu dhammaado chelsea waxay raadinaysaa tababarihii bedeli lahaa guus hindig oo hadda si ku meel gaara naadiga u leyliya kadib markii decemberteenu kasoo gudubnay naadigu ay ciirisay jose mourinho oo xilli aan wanaagsanayn naadigu kula bilowday xilli ciyaareedkan ciyaartooyka naadiga milan u ciyaara enyang ayaa waxaa la xiriirinaya naadiga leicester city ee dalka ingiriiska iyadoo clario raniero uu rajeynayo in ciyaartooygaasi inay kasoo kaxeeyaan gegada sansiro stadium ee mbyanyang sida ay qortay mareegtada gianluca di marzio naadiga kubadda cagta valencia ayaa wadahadallo kula jirta pedro masquera ciyaartooygaasi naadiga deportivo u ciyaara ayaa sidoo kale deportivo waxay isku dayeysaa inay qandaraadkiisa sii kordhiso sida uu qoray wargeyska marka ee dalka sbain kasoo baxa dhegeystayaal xubintii ciyaaraha oon maalinta kusoo qaadanayay sida kooxaha loola xiriirinayo ciyaartooyda tababarayaasha halkaa aynu joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha casha gabagabadii baan doonay haye waxaan soo qoonaynaa kolleyba hees bay dhegeystayaashu naga sugayaan hees ka mid ahayd ruwaayad si weyn looga daba dhacay intaan xamar lagu kala cararin oo dalkii da Haye.
isu burburin ruwaayad la dhihi jiray sharaxii la tumayay sheekaa ka dambeysay ma tii aad adigu een, eh, kaga jirtay ba
dad xitaa ismaaciil oo kugu dare xitaa xitaa eh, tiyaatarku aad noogu dhowaa kuma daawan oo nasiib uma helin Haye.
laakiin cajiladan ku dhagaystay heesaheeda iyo majaajilooyinkii ku jiray marka ruwaayad waxay aad cajiib u ahayd oo dadku ay aad uga daba dhaceen marka hees ku jirtay oo si weyn loo jeclaa baan dhegeystayaasha usoo gudbinayna la yidhaahda deeq waxaa ku wada luuqeeyay aweys khamiis iyo sitey maxamed sheekh qosla wanaag
heestaas aweys khamiis iyo sitey qosol wanaag waxay gebagaba u tahay idaacaddayadii duhurnimo caasha cudi anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.